Wasaaradda Beeraha iyo Waraabka Xukuumadda Federaalk Soomaaliya ayaa baaritaano ku sameynaysa nafaqada dhulka si loo ogaado tayada beerashada. Baaritaanka ayaa waxaa sameynaya shirkadda Hope Labs waxaana lagu wareejiyay carro laga soo qaaday afar boqol oo goobood si baaritaano loogu sameeyo loona ogaado tayada nafaqada carrada iyo beerashada. Madaxa shirkadda Hope Labs Cabdilatiif Xuseen ayaa ballan qaaday in shirkadda ay baaritaano ku sameynayso carrada ay wasaaradda ku wareejisay, isagoona sheegay in beeraleyda Soomaaliyeed shirkadda ay wax badan ka caawin doonto si ay sare ugu qaadaan wax soo saarkooda. Taasoo maanta halkaan u imaanay oo wasaaradda nagu wareejinaysay carradan oo gaarayso afar boqol oo carra ah oo sambal ah oo laga soo kala aruursay tuulooyin kala duwan ee Soomaaliyeed oo saddexda state shaqadaas oo ahayd muddo soo socotay wasiirka waan ugu mahadcelinaynaa iyo wasaaradda dhammaan shaqada wanaagsan ee soo qabatay haddaan shirkadda haddaan oo ahaa shirkadda hoblab group waxaan mar kale mar saddexaadba aan aad ugu faraxsanahay inaan qayb ka noqono baaritaanada caradan oo aan capacity u leenahay si aan uga qayb qaadano horumarintaas iyo muxuu ahaa bahalka isheeg iyo wax soo saarkaas iyo xirfadii aan ku caawino dhanka kale wasiirka wasaaradda beeraha iyo waraabka xukuumadda federaalk Soomaaliya Cabdi Xayir Maareey ayaa shacabka Soomaaliyeed ku booriyay inay ku dhiiradaan tabcashada beeraha ujeedada maanta aan halkan u fadhino kulligayo annaka iyo kambanigan brivatka ee hoblabis oo ah kambani dowladda la shaqeeya laakiin brivate ah waxa weeye inaan ku wareejino hoblabis ama rajada baaritaanka haddii la fasiro aan ku wareejino carrooyin laga soo qaaday dhulka soomaaliyeed beeraha ilaa afar boqol oo goobood oo ka tirsan dalka laga soo qaaday oo aanu doonayno inaanu baadhno carradaas nooceeda nafaqada ku jirta waxay ka kooban tahay iyo waxa ay ku habboon tahay ama waxa ay ka dhiman marka laga fiiriyo xagga nafaqaad aanu doonayno in la ogaado farxad bay noo tahay in dalkeenu uu leeyahay shaybaar ogaan kara sidaas oo carradaas noo ogaan kara oo shaybaarada caalamiga la tartami kara qiimeyn lagu sameeyey east africa standard aad iyo aad baanu ugu faraxsannahay sidaa aad wada ogtihiin dalkeenu markuu burburay wax walba waa ka burbureen xogihii la hayay oo dhan baa burburay dhaatooyinkii dowladdu haysatay dalkeeda ka haysatay noocyada kala duwan haddaan ka fiiriyo dhinaca beeraha oo kale carrada ka haysatay degaamada kala duwan ka haysatay wuu burburay wasaaradda beeraha waxaa sharaf noo ah inaanu dib u soo celinay qoontaas inaan raadin